إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada saaka oo jimco aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar culus u qaaday saldhig askarta maamulkala baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo qaar ka mid a dadka ku nool deegaanada uu ka arrimi oo maamulkala baxay somalilan ayaa dhaliil u jeediyey muuse biixi oo ay ku tilmaameen inuu yahay qof ka shaqeeya isku jirka qabaa'ilka walaalaha ee halkaasi dega maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee dowladda federaalk ayaa ka hadlay khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalk iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada itoobiya ayaa mar kale ku celiyey inaysan ka tanaasuli doonin damacoodii ahaa inay helaan badda soomaaliya beesha kulmis oo ka kooban shan jufoox oo ka tirsan beesha baadacadde ayaa shaacisay inay naf iyo maal ku garab taagan tahay jihaadka bariga afrika kadib markii kulan ay la qaadatay wilaayada hiiraan kanaalka wararka alkataayib al akhbaariya ayaa baahiyey qaybta labaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door koronaa warkayaga subax haatanna u diyaar garooba iyagoo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa subaxnimo jimca taariikhdii hijiriyada ay ku beegan tahay sagaaliyo labaatanka bisha rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan kowda bisha noofembar sannada laba kun afariyo labaatanka dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weerar culus u qaaday saldhigii ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo ciidamaad u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaal culus u qaaday xeray askarta maamulkala baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka goofgaduud buray ee dhaca duleedka magaalada baydhabo in mudda jabaqda rasaasta iyo huwanka daryanka garneerada garbaha laga tuuro ayaa laga maqlayay deegaanka goofgaduud buure iyo tuulooyinka ku hareeraysan ilaa iyo haatan nama soo garin faahfaahin dheeraad oo ku saabsan weerarkaas qaar ka mid a dadka ku nool deegaanada uu ka arrimiyo maamulkala baxay somalilan oo ay ku tilmaameen inuu yahay qof ka shaqeeya isku dirka qabaa'ilka walaalaha ee halkaasi dega faahfaahinta warkaas waxaa la diyaar ah mubaarak cumar maamulka la magac baxay somalilan ee uu hogaamiye muuse biixi cabdi ayaa lagu eedeeyay inuu isku dirayo beelaha walaalaha ee wada dega deegaanadii degmooyinka dhacdhulka waqooyi galbeed ee soomaaliya muuse biixi cabdi ayaa bulshada ku eedeysay in dhulka waqooyi galbeed uu ka wado ee hesho xagga qabiilada ah isagoona dhowaan socdaal ku tegay magaalada burco ayaa waxa uu khudbadiisa gebi ahaan kaga hadlay hal reer oo keliya waa sida ay bulshada hadalka u dhigeen qaar ka mid ah bulshada oo la hadlay saxaafadda ayaa ka warbixiyey dhibaatada uu muuse bixii ku hayo bulshada iyagoona sheegay in toddoba san uu xilka hayo aanan jirin wax wanaagsan uu qabtay war ninkaasi nin ummadda iska horkeenayuu ahaa ninkaasi khudbadiisii burco uu ka hadleeyey ummaddu waa yaabtay waxay ka hadleeyeen reer qura buu ka hadleeyey khudbadiisu kuna bilaabantay kuna dhammaatay waxaana la yidhahdaa ninkan saxane hawshiisii isagu saasuu ku watay saxanuu iska yahay laascaanadu waa maqlayseenoo wixii ka dhacay wuxuu yidhi waa caadi wax allo wuxuu toddobadaa sane uu dalka haystay isaga iyo inanka ahayd waxay u sheegaan garan waaye aan ahayn xamar baa lagu wadaa xusbigaasi xamar buu ku socdaa xusbigaasi xamar buu ku wadaa bal wax allo waxay dadka toddobadaa sanoo isla soo hor taagaan waa garan layihiin muse biixi cabdi waxaan leenahay de madaxweyne waxaa doorasho doon maaha waa dagaal iyo iska horkeen ummadeed waxaanu ka digaynaa amase aanu shacabka leenahay waruuxa madaxweynuhu shubayo ee hadalkaa u shubayo hadal maaha ina qanciya su-aashii shalay laanta afka soomaaliga ee b b c-da ay weydiisay waxau ka hadlay waad maqlaysaana wuxuu yidhi sax baan u arkaa waxaa weeye haddii somalilan giraan laga dhigo dhulka lala goyana wuxuu u arkaa saxa waxaan kuu sheegayaa ninka kan marka hore ayuu xaaraan ku qaatay dalka oo dulmi ayay ahayd wuxuu ugu fuulay qabyaalad iyo musuq maasuq iyo kala qubis iyo beelo walaala isku dirkood iyo burbur maalinta u qabsaday xataa ilaa iminka oo toddoba sano ay ka soo wareegtay ayuu ku wada uga tahay waxaa muddooyinkii dambe sii xoogaysanaya cabashooyin ka soo yeeraya bulshada degan dhulka waqooyi galbeed ee soomaaliya dhowaan aheyd markii uu wax iska caadiha ku tilmaamay muuse biixi xasuuq ay ciidamadiisa ka geysteen laascaanood maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore dowladda federaalka ayaa ka hadlay khilaafka ka dhexeeya dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada warkaas waxaa si ambaqaadaya maxamed ciise maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ayaa ka hadlay khilaafka ka dhex alowsan dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada wuxuu tilmaamay in haddii maamul goboleedyadu ay ka goostaan dowladda federaalka ay keeni karto in wax loogu yeero beesha caalamka ay garbadub u xidhaan madaxda dowladda federaalka waa kan isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi waxaa dhici karaysa marka in iyagoo dhan ay yidhaahdaan bacdamaa annaga wixii aan awal ku heshiinay oo meesha yaallay oo taladeeda aan wax ku lahayn oo dastuurkii annaga aan lahayn ahaa oo dowladda aan ka mid ahayn bacdabaa laga guuray oo tannanna laga talagelin annaga kuma jirno dowladnimada inay yidhaahdaan yaa ka mas-uula marka arrintaas arrintaas waxaa ka mas-uula xildhibaanada waxaa ka mas-uula guddoonka waxaa ka mas-uula madaxweynaha qaranka dastuurkan iyagaa ku dhaartay in aysan jebin sidoo kale waxaa loogu yeeray jabtar seven oo ah xeer ay qaramada midoobay kula dhaqanto wadamada aan madax banaaneen ayuu sheegay inay weli ku jirto dowladda federaalka haddii marka saas lagu socdo ogaada dhibka taagan wuxuu yahay dalkan wuxuu ku jiraa jabtar seven weli jabtar seven annagu kamaynan bixin haddii annagu aan isqaban weyno oo xildhibaanadu isqaban waayaan oo guddoonkii la qaban waayo oo madaxweynuhu noo qabsoomi waayo oo dowlad goboleedii noo qabsoomi waayaan waxaa khasab ah in beesha caalamka ee garbaduub noo qabato waa haddii weli danna laga leeyahay dowladnimadeennu weligeedba waxay ahayd diidiin diidiinkuna waxaa laga yaabaa lix bilood inuusan- inuu meel taagnaado uusan socon laakiin haddaan orodno oo aan damacno inaan inaan inaan si aan xel lahayn aan u soconno waxaa dhici karaysa inaan kufno ama aan jabnaba dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaar ayaa waxaa ka dhex jira khilaaf xoogan iyadoo siyaasiyiin iyo madaxdii hore qaarkood ay eedeeno kala duwan u jeedinayaan madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida itoobiya ayaa mar kale ku celiyey inaysan ka tanaasuli doonin damacoodii ahaa inay helaan badda soomaaliya warkaas waxaa la diyaaraa farxaan cali abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha itoobiya oo ka hadlay xaaladaha qasan ee ka taagan itoobiya iyo xiisadaha ka jira geeska afrika ayaa ku celiyey inaysan ka laaban damacoodii ahaa qaadashada xeebaha dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha itoobiya oo ah nin wejiyo badan ayaa markaan sheegay in dagaal iyo xoog aysan ku rabin inay bad ku helaan abiy axmed ayaa heshiiskan camoolnimada ah ku tilmaamay in itoobiya ay u baahay qabto marin badeed waxaan doonaynaa inaan badda gaarno taasina kuma raadin doonno weerar iyo dagaal laakiin si wanaagsan ayaan isaga difaaci doonnaa haddii ay wax dhacaan ayuu yidhi abiy axmed wuxuu kale uu sheegay inuu ku rajo weyn yahay in himiladaasi ay itoobiya gaarto haddii hadda aanay gaarinna buu yidhi ay carruurtoodu gaari doonto mar uu soo hadal qaaday xaaladda gobolka amxaarada ee dalka itoobiya ayuu sheegay inay gobolkaasi ay ka wadaan isbeddello waaweyn isagoo iska indhatiray dagaallada ay ciidankiisu ku hobteen ee ka socda gobolkaasi bishii janaayo ee bilowgii sanadkan ayay ahayd mar ay itoobiya heshiis la gashay maamulka la baxay somalilan kaasi oo ka kareynaya itoobiya labaatan kilomitir dhulxeebeedda badda cas muddo konton sano ah taa beddelkeedana ay somalilan itoobiya ka helayso aqoonsi villa soomaaliya ayaa waxa ay hore u sheegtay in ciidamada itoobiya aysan qayb ka noqon doonin waxa ay ku magacaabeen admis ee uu magacoodu noqon doono awsom beesha kulmis oo ka kooban shan juf oo ka tirsan beesha baadaacadde ayaa shaacisay inay naf iyo maal ku garab taagan tahay jihaadka bariga afrika kadib markii kulan ay la qaadatay wilaayada hiiraan tafaasiisha warkaas waxaa halkan kasoo jeedinaya zakariya cumar waxay ahayd munaasabad wadatashi ah oo dhex martay beesha kulmis oo ka tirsan beesha baadicadde islamarkaana ay barbar socotay dowlad diini ah oo muddo toddobaad ah ay qaateen odayaasha iyo waxgaradka beesha kulmis ee ka mid ah beesha baadicadde waxaana madasha ay ka dhacaysay munaasabadan ka soo qaybgalay oo lagu casuumay waxgarad nabaddoonno iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hiiraan iyadoona madasha ay ka dhacaysay munaasabadan gabagabada u aheyd kulanka wadatashiga ah iyo dowladda diiniga ah ay qaateen beesha kulmis oo ka tirsan beesha baadicadde ay ka jeediyeen hadallo kala duwan qaar ka mid ah martidii ka soo qaybgashay ugu horreyn waxaa munaasabada laga akhriyay bayaan ay si wada jir ah u soo saareen beesha kulmis bayaankaas oo ay ku xusnaayeen qodobo taabanaya dhhinacyo kala duwan waxaana madasha bayaanka ka akhriyay mid ka mid ah waxgaradka beesha kulmis bismillaahi raxmaan raxiim bayaan ka soo baxay beesha kulmis oo ka mid ah beelweynta baadacadda qodobada bayaanka waa sida tan kow beesha kulmis waxay si buuxda u qaadatay kudhaqanka shareecada islaamka ee xaniifka ah labo beesha kulmis ee beelweynta baadacadda ka mid ah waxay naf iyo maalba ku karab taagan tahay mujaahidiinta bariga afrika saddex beesha kulmis waxay beri ka tahay kufaarta murtadiinta iyo cid walba oo la shaqayso afar beesha kulmis waxay baaq toobadkeen ujeedinaysaa dadka ayaga ku abtirsada ee safka murtadiinta ku jira inay allah subxaanahu watacaala u toobad keenaan sidoo kale waxaa isna ka mid ahaa dadka ka hadlay munaasabadan wadatashiga ah iyo dowladda diiniga ah ay ku qaateen beesha kulmis nabadoonka guud ee beesha baadicadde macalin yuusuf macalin cabdi muuse isagoona dardaaran muhiim ah u jeediyey beesha kulmis ee ka tirsan beesha baadicadde waxaan idiin dardaarmaa midnimada inaad ku dadaashaan xamlada cadowga oo soo qaaday oo dadka iyo diinta iyo dalkaba in lagu burburiyo looga talagalay iyo bayaankan insha allahu tacaala inaad dhaqan gelisaan xamladaasi waa xamlo ummadda in lagu kala geeyo diinkooda iyo dadnimadooda lagu kala geeyo looga talagalay asaaliibta cadowga uu adeegsanaya iyo afkaarta yacni qaswi saliibiga uu adeegsanaya ayay ka mid tahay dadka toobadkeenayaasha ah oo aad u yeerteen aad ugu baaqdeen inay toobad keenaan fa in tawallaytum fa innamaa calaa rasuulina albalaaq dushiina waxaa ahaaday inaad wax ugu yeertaan ood wax gaarsiisaan ducaad ayaa tihiin gabagabadii waxaa kulankaana soo xiray waaliga gobolka hiiraan sheekh guuleed abunabhaan wuxuuna waaliga kula dardaarmay beesha kulmis inay ka dhabeeyaan bayaanka ay sida wadajirka ah u soo saareen islamarkaana ay sheegeen inay qaateen ku dhaqanka shareecada islaamka isagoona tusaaleeyey in halganka ka socda soomaaliya uu ku fadhiyo qodobkaas ee ah ku dhaqanka shareecada islaamka kulanka isugu jiray wadatashi iyo dowro labadaba isugu jiray allihii noo suurageliyey isugu keenna keenay sidaa quruxda badana noogu soo khatimay baan u mahad celinaynaa subxaanahu watacaala bacda xamdillahi tabaaraka wa tacaala ikhyaarta mushaarikiinta ah keliya waxaana saaran waa in aan ka rumayno oo aan dhaqan gelinno wixii aan qorannay oon ku ballannay waxaa idiin qoran qodobka koowaad ee hergelinta ama ka dhabdhigidda ku dhaqanka shareecada islaamka ku dhaqanka shareecada islaamka keliya maanta waxa la isku haysto oo gaala usoo duushay kuwooda cad iyo kuwooda madowba waa in la waayo cid ku dhaqanta kitaabka ilaahay waxa aad qorateen marka waa qodob dhiig ka daadanaya waa qodob ay gaalada diiday waa qodob aysan murtidiinta aqbalaynin waxaa sharaf idiin ah haddaad tihin reer kulmis in aad hergelisaan oo aad dhab ka dhigtaan ku dhaqanka shareecada ilaahay oo guryihiinna ay ka muuqato oo bilaadiinna ay ka muuqato oo dhan kastoo ay tahay dhaqanka iyo dhaqangelinta shareecada alla aad noqotaan dad dhabeeya kulankan ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa kulamo kala duwan oo wilaayada islaamiga ee hiiraan ay la qaadatay qabaa'ilada kala duwan ee ku dhaqan wilaayada hiiraan kulamadaas oo looga arrinsanayay sida beelaha dega wilaayada ay qayb kaga noqon lahaayeen halganka lagula jiro shisheeyaha iyo dowladda federaalka ah ee ka socda soomaaliya
warkaan dhegeystayaal saake oo jimcaha waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah elfurqaan kanaalka wararka alkataybal akhbaariya ayaa baahiyey qaybta labaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada kanaalka wararkii alkataybal akhbaariyaha ayaa baahiyey qaybta labaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha qaybtan waxaa lagu soo gudbinayaa sake qaybin laga sameeyey degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose goobta ayaa laga qaybiyey nicmooleyda oo allah ku manaystay ummadda soomaaliyeed oo isugu jira geela iyo ariga muuqaalka waxaad ku daawanaysaa qaar ka mid a dadka ka faa'iidaystay xoolo qaybinta laga sameeyey degmada xagar dadka la siiyey sakada ayaa isaga yimaaday degmooyin iyo tuulooyin hoos yimaada degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyagoona la hadlay kanaalka wararka alkataayib al akhbaariya waxayna ka warrameen shucuurtooda ku aadan sakada la siiyey iyagoona u mahad celiyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab magacayga waa isaaq salaad xasan oo jooga degmada xagar maanta waxaa lii siiyey afar neef oo ari ah taxaddii aad bay u sarraysaa aad bay u fiican tahay mahadnas alla iskale waxaan ku mahadsan maamulka islaamka walaayada waxaa liisiyey lo baa liisiyey waana ku mahadsan tahay iimakan iskaga bixinaa degmada xagar maasha allah xatayga maanta waxaa waaye alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa ilaahay ku mahadsan aad aan farxansana islaamka walaayada dhanna waa ku ducaynaa insha allah maxamuud garaad cabdulaahi halka aan joogaa magaalada xagar waxaa lii sii shan iyo afar neef oo ari ah oo ii sii maamulka markii u sii ugu horreysay ma waa markii labaad lii sii ways xasan aadan la yidhaaha alxamdulilaahi maanta sakaawaadkaa nala siiyey geelaa nala siiyey maamulka islaamka aan khayraan u rajaynaa maamulka ee walaayada islaamkana waa u mahad celinaa
janaalka wararka ayaa maalmo ka hor baahiyey qaybta koowaad ee taxanaha mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool qaybtii tan ka horreysay waxaa lagu soo bandhigay saka qaybiin laga sameeyey deegaanka weylmaarow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose taasoo ay ka faa'iidaysteen dad badan isugu jira fuqaro iyo masaakiin oo ku nool deegaanka weylmaarow ee u dhow degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose warkii dhegeystayaal saaki aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan way nagayntaa